casraa cutubka labaad haddaba kuwan waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabisnimadii oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabuloon uu u kaxaystay baabuloon oo ku soo noqday yeruusaalem iyo dadkii yuhuuda mid waluba magaaladiisii oo waxay la yimaadeen serubaabil yeshuuca nehemiya seraayaa receelaayaa mordekay bilshan misfaar bigway rexuum iyo bacna haddaba waa tan tiradii dadkii reer binu israa'iil reer faroosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan reer shefadiyana saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan reer aaraxna toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan reer fahad mo'aab oo ahaa reer yeshuuca iyo reer yo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo toban reer ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer satuunna sagaal boqol iyo shan iyo afartan reer sakayna toddoba boqol iyo lixdan reer baaniina lix boqol iyo laba iyo afartan reer beebayna lix boqol iyo saddex iyo labaatan reer casgaadna kun iyo laba boqol iyo laba iyo labaatan reer adoniiqaamna lix boqol iyo lix iyo lixdan reer bigweyna laba kun iyo lix iyo konton reer caadiina afar boqol iyo afar iyo konton reer aateer oo ahaa reer xisqiyaana siddeed iyo sagaashan reer beesayna saddex boqol iyo saddex iyo labaatan reer yoraana boqol iyo laba iyo toban reer xaashuumna laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer gibaarna shan iyo sagaashan reer baytalhamna boqol iyo saddex iyo labaatan reer netofana lix iyo konton reer canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan reer casmaawetna laba iyo afartan reer qiliyad caariim iyo reer kafiraa iyo reer birotna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan reer raama iyo reer gabacna lix boqol iyo kow iyo labaatan reer mikmasna boqol iyo laba iyo labaatan reer beytel iyo reer aaciina laba boqol iyo saddex iyo labaatan reer nebona laba iyo konton reer magbiishna boqol iyo lix iyo konton reer ceelaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton reer haarimna saddex boqol iyo labaatan reer lod iyo reer xaadiid iyo reer oo noona toddoba boqol iyo shan iyo labaatan reer yarixoona saddex boqol iyo shan iyo afartan reer sanaacaahna saddex kun iyo lix boqol iyo soddon oo wadaadadiina waxay ahaayeen reer yadacyaa oo ahaa reer yeshuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan reer imeerna kun iyo laba iyo konton reer fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan reer haarimna kun iyo toddoba iyo toban kuwii reer laawina waxay ahaayeen reer yeshuuca iyo reer kadmiyeel oo reer hoodawyaa ka soo farcamay oo ahaa afar iyo toddobaatan oo nimankii gabyaaga ahaa oo reer aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan oo kuwii hirdaha dhowri jiray oo ahaa reer shaluum iyo reer aateer iyo reer talmoon iyo reer caquub iyo reer xatiitaa iyo reer shubay kulligood waxay isku ahaayeen boqol iyo sagaal iyo soddon oo reer netiniimna waxay ahaayeen reer siixaa iyo reer xasufaa iyo reer tobaacood iyo reer keyros iyo reer siicahaa iyo reer faadoom iyo reer lebaana iyo reer xagaaba iyo reer caquub iyo reer xagaab iyo reer shalmay iyo reer xaanaan iyo reer gideel iyo reer gaxal iyo reer ri'aaya iyo reer rasiim iyo reer niqoodaa iyo reer gasaam iyo reer cuusa iyo reer faaseex iyo reer beesay iyo reer asnaah iyo reer macuuniim iyo reer nafuusiim iyo reer baqbuuq iyo reer xaquufa iyo reer xaarxuur iyo reer basluud iyo reer maxiidaa iyo reer xarshaa iyo reer barqoos iyo reer sisera iyo reer temax iyo reer nasiix iyo reer xatifa oo ilmihii addoommadii sulaymaana waxay ahaayeen reer sotay iyo reer hasoferet iyo reer veruda iyo reer yacala iyo reer darqoon iyo reer gideel iyo reer shebadiya iyo reer xatiil iyo reer fokoreed hasebaayiim iyo reer ami reer netiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan oo kuwanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey teel melax iyo teel xarshaa iyo karib iyo adaan iyo imeer laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii iyo jilibkoodii iyo inay reer binu israa'iil ahaayeen iyo in kale toona oo reer delaaya iyo reer toobiya iyo reer niqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba iyo konton oo kuwii wadaadada ahaa waxay ahaayeen reer xaabaya iyo reer xaqoos iyo reer barsilay oo naag ka guursaday gabdhaha barsilay oo ahaa reer gilcaad oo iyaga lagu magacaabay kuwanu magacyadoodii waxay ka doondooneen buuggii abtirsiga laakiinse lagama helin sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagu nijaasa oo taliyihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha quduuska wax ka culin jeer wadaad uuriim iyo tumiim le kaco oo ururka oo dhammu wuxuu giddigiis isku ah laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommadooda ahaa oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon oo waxay lahaayeen laba boqol oo rag iyo naago gabya fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan oo qaara madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii rabbiga oo yeruusaalem ku yaal ikhtiyaarkood wax ugu bixiyey in gurigii rabbiga meeshiisii laga dhiso iyagu intay awoodeen ayay khasnadii shuqulka siiyeen kow iyo lixdan kun oo dirham oo dahaba iyo shan kun oo mina oo lacaga iyo boqol khamiis oo ah dhar wadaadood sidaa daraaddeed wadaadadii iyo kuwii reer laawi iyo dadkii qaarkiis iyo nimankii gabyaaga ahaa iyo irid dhowrayadii iyo reer natiniimba waxay degeen magaalooyinkoodii oo reer binu israa'iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii